بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين كالحسيني halkanna waxaannu idiinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo kontonaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed sheekh cumar dirir الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحين كل احترني ذاتك كبحثا مدى إسلامك iyo sida loola dhaqmayo ama xiriirka ummadaha kale maxaa laga yeelayaa xaalkooda dhowr arrimood oo kolba mid xaaladdu ay noqonayso ayaa halkan aynu ku qaadanayno mar waxa uu ahaa marka dagaal uu ka dhex oogan yahay dadka gaalada iyo islaamka taasoo de had iyo jeer jirta laakiin marna cidluun baa laga helayaa dadka muslimiinta ah marna jihaadka waloosan marka haddaba xoog xaaladdu ay noqoto iyo wixii laga helo ee adduuna ayaynu ku dhex jirnay kolka ay heshiis noqoto dadku inay heshiiyaanna way inoo dambaysaa khaniimadii soo aragna wixii gaalada laga helo xool ahaa iyo sida loo qaybsanayo iyo qur-aanka iyo xadiidkuba sida ay uga warameen kale arrimahan aynu ka waramaynaana dee waa diinta qayb ka mida waana jihaadkuna de waa farad ummadda islaamkaa saaran oo cisigooda iyo sharaftooda ay ku jirto had walba aayadaha ka warama arkaanu islaamka intooda kalena marka tawxiidka laga reebo soonka iyo salaada iyo xajka intaba jihaadkan aynu ka hadlaynaa ka badan ilaa laba boqol iyo afartan aayadood meelaha ayaa ka waramaya jihaadka marka arkaanu islaamkii baa uu ka sii badan yahay weliba marka aan loo egin dhinaca taariikh ahaaneed laakiin loo eego axkaamtiisa iyo khasawaadkii nabigu galay calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed bay tahay qofka muslim muslimka ahi inuu barto axkaamtiisa uu fahmo isla markaana dee uu niyadii fiicnayd la yimaadu nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam farqigaa udhexeeya baynu haniima iyo fay haniimadu waa wixii gacmaha cadowga laga maroojiyo inta la dagaalamo xoog lagaga qaado fay-una sidaa halkan ku xusi doono waa wixii gaalada laga helo iyada oo aan lala dagaalamin ama heshiis bay isku dhiibeen saa darteed wixii xoolaha laga helo fay baa laydhaa min faa yafiu fay-an wuu soo noqday soo kii soo noqday wey macnaheedu waxa weya maal aynu xaq u lahayn inaynu maamulno oo aynu gacanta ku hayno oo iyagu xaggooda u dahanbaabay ayaa soo noqday wey suurat lxashri baana ilaahay uu kaga waramaya wamaa asaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayli walaa rikaabin walaakina allaha yusalidu rasulahu calaa man yashaa wixii nimankaa gaaleed ka soo noqday kumaydaan weerarin faras iyo awrtoona tiglinka iyo santaritoona kumaydaan weerarine ilaahay baa rasuulka ku salliday cidduu doono argagax rasuulka laga qabay awgeed ayaa nimankaasi ay isu dhiibeen reer banu nadiir la idhaahdo yuhuud aha saa daraaddeed wixii laga helay fay baa la idhaha fay sida loo qaybinayo kutus ayuu kaaga warramay waxa yihi wayuqsamu maalu lfay maalkaa gaalada laga helay bilaa dagaal waxaa loo qaybinayaa calaa khamsi firaq shan qaybood ayaa laga dhigaya yusrafu khumusuhu shan meeladoo meel waxaa lagu bixinayaa calaa man yusrafu calayhim dadkii lagu bixin jiray khumus lhaniima haniimada khumuskeed macnaha haniimada marka shan meelood laga dhigo meel kamida ciddii la siin jiray ayaa halkanna khumuska la siinaya boqol kiiba labaatan haniimada cid baa la siin jiray aynu soo aragnay boqol kiiba labaatanna halkan dadkii unbaa la siinaya waa qodob wayucdaa arbacatu akhmaasihi afarta qayboode soo hadhayna boqol kiiba sideetanka soo hadhay lilmuqaatilati dadka muslimiinta ee dagaalabayaa leh wa fii masaalixi lmuslimiin iyo danaha guud ee islaamka danaha guud ee islaamka labadaa meelood baa lagu bixinaya khaniimada waxaynu soo arkaynay iyagu dadkii goobta xaadiray ee gacanta saaray cadowga ee furtay meeshaa ayaa loo qaybinaya afarta meelood oo kale laakiin tan waxaa la siinayaa ciddii dagaalamaysa hadday yihiin kuwa iyo haddii ay yihiin dadka kale ee difaaca meelaha kaga jira iyo intii jihaad ku hawlan oo dhan ayaa arbacatu akmaaska la siinaya sidoo kale masaalixu lmuslimiin dee waa horumarkooda waxbarashadooda qalabka ciidanka waxyaabahaasa lagu bixinaya masaalix lmuslimiin sidaasaanu nabigu xukumay calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari iyo muslimba ku sugan nimankii reer banu nadiir la odhan jiray cumar baa warinaya waxa yihi kanat amwaalu bani nadiir mima afaa allahu calaa rasuulih mima lam yuujif ilmuslimuuna caleyhi bikhayrin walaa rikaab aayaadkaa suurat lxashri ku sugan xoolaha ay ka waramayaan cadowga si dhib yar looga qabtay ayaa ay ka mid ahaayeen kuwii reer banu nadiir laga helayna yuhuudda dee madiina deganaa qaybay lahaayeen qole waxaa la odhan jiray banu qaynuqaac banu qurayda banu nadiir qaybahaasay lahaayeen marka qoloba marbaa intay ballanta jabiyeen ayaa uu nebigu weeraray calayhi salaatu wasalaam qoladaa waxaa ka waramaysa suurat alaxzaab qolana waxaa ka waramaysaa suurat alxashr ayaad ka akrii karaysa reer banu nadiir weliba nimankaa la idhaahdo waxaa ka waramaysa suurat alxashr هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحصر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ما لا نيسلين بو إلهي تقصوا بحي وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار أردق حبا إلهي تطرق العظيمة كسوة دادقين sidaa darteed baa markii meeshaa qalcadaha dhaadheer ay fuleen oo buuranakadooda oo godada oo biyihii iyo timirtiina ay dhigteen oo ay ugu talagaleen difaac inay muddo dheer kaga jiraan dumarkii carruurtii iyagoo ku haysa oo intay sigtay isku taagaan baa ciddii soo yaro fuulaysana halkaasun bay leebka kasoo dhuftaan daayeer xaraarta butaystay ayay noqdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam gaalun buu ka qabto bil markii gaad laga hayaba argagaxi ku batay waa kuwii dabeedna isdiiday waxau nebigu markaa si loo gaadho isaga iyo asxaabtu waxaa la jarayay beerihii ay ku tabcayeene bakhiisha ahaayeen aadka u qaaliga laakii xasan ka gabiye lahaa wahaana calaa suraati bani luayin xariiqun bilbuwayrati mustatiu nimankii dhaadanaya ee dhaladka ahaa beerahoodii waxaa sahlanaatay maanta in la gubo la jarjaro mataasaa sahlanaatay buui iyagoon difaaci karaynin ilaahayna ummadda islaamka waa ku taageeray ficilkaa ay sameeyeen iyo meesha ay banaysanayeen maa qaطactum min linatin aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabiidni illaah waliyukhziya alfaasiqiin ilaahay baa waxa wax alla wixii aad jarteen maa qaطactum min linatin liinadu waa geedka hawray ee nakiisha ah nakiishaad jarjarteen iyo kuwa dayseenba allah fasaxay mar haddii kuwa loo dhaadhacayo abeesooyinka halkaa kasoo neefsanaya kol haddii halkooda lagu soo qabanayo oo loo dhaadhacayo waa fasaxay bu ilahay marka iyagu yidhaahdeen maxamed wuxuu sheeganaya inuu dad iyo dal badbaadinayo soo kan beerihii xagaafaya ayaa dabeedna ilaahay waa fasax kol haddii kuwaa la gaadhaya markaa xoolihii laga helay shay asaahed bu ihi cumar bn khaaab wa kaana yunfiqu calaa ahlihi nafaqata sanati sanad buu reerka ka biilin jiray uma yajcal maa baqiya fi silaaxi wاlkuraac cuddatan lilmuslimiin aw cuddatan fi sabiili اllah markaa kolkuu isagu in biila ka qaato ila qaybtiisiibaa hayde inta kalena waxa uu gelin jiray danaha guud iyo diyaargarowga ciidanka iyo hubka halkaasuu gelin jiray wa fii masaalix lmuslimiin shay waa kaa xukunkiisa maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura ahli lqura magaalooyinka caalamka wixii ilahay uu idinka soo reebo ama rasuulkaba looga soo reebo falilaahi walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاسا آيات كاي لهاي وقوهم انت أصلا لها الله قيبية وحو النبي قرشينا قاطة وهو قاسرة marka say iyo xukunkiisii kaasuu noqday iyo wixii cadowga laga helay baa axkaamtiisi iyo nidaamkiisi ilaahay u dhigdhigaya lalow sideedaba waxaan dhaqaalaha waxaad arkaysaa bahalka dhaqaalaha la idhaahdo hawsha uu leeyahay qur-aanku nusuusta ama sharcigu meel kasta oo uu yimaado waa la qayaxaya axkaamtiisana si wanaagsan baa loo saafaya si aan ummaddu isugu khilaafo waxisad badan baabku had iyo jeer insaanka bani aadamka ilaahay wuxuu ku abuuray bahalaxa jeclo la idhaahdo ayaa la dhalatay oo uu la dhimanaya marka taasi haddii aanay helin sharci adag oo ummadda kala hago oo musabaqan marka horeba qofku uu sii og yahay muxuu xaq u leeyahay maxaa si xaq loogu leeyahay haddaanay kaasi jirin damaca iska kordha iyo waad iska yeelan kartaa iyo waad iska qaadhan kartaa waad iska cuni kartaa adaadaa soo kordhaysa saa darteed baa haddaad nusuusta u fiirsato aakhiro arrimaheeda intee aayadood baa ka hadlaya laakiin intee aayadood baa adduunyada kugu dhiirigelinaya way yariyi adduunya iyo shaqaysigeed inta aayadooda kugu dhiirigelinaya way yariyi aakhiro laakiin iyo geeri iyo caalamka dambe inuu insaan u diyaargaroobo dee kumayaal aayadood baa ka warramaya marka waxa wey wuu iskaga buuxsan yahay insaanku adduunyada iyo arrinkeeda ee sharci adag baa loo sameeyey wixii gaalada laga helay iyo wixii qaniimaaha halkaasaa xukunkoodii uu noqday lilmuqaatilati wa fi masaalixi lmuslimiin mar walbana dadka muslimiinta danahooda guud waa danahoodii gaar dan guud la heliyaa tu gaarna waa la helay insaa loo fahmaa muhiima soomaalidu saa uma fahmaan waxa markaa danta guud waxay u qabaan baytumaal ayaa la idhaha wax iska baytumaalo xolo ummadeed lama kala laha cidina male kasi muhiimkaani waa ka haddii danaha guud hirgalaan mujtamacaasi uu leeyahay danaha gaarna way kasoo hoosgelaya waayo shaksi waliba waxbuu ku leeyahay danta guud ee hor u soconaysa laakiin haddii danta guud xaalufto danta gaarna way ka daraysa ama taasaaba la degaysa ila qofna gaala waxuma qabsan karo bani aadamkii ilahay wuxuu ka dhigay daris ku tiirsano isla jaan qaadaya masaalixulmuslimiin taasay noqotay meelaha lagu bixinayo waxaa kamid a mujaahidiinta ku jira meelaha ee dhinta ee ubadkooda iyo inta ay waxbaranayaan inamadu uu qofkii qaangaalaya inantiina ay guursanayso ayaa la siinaya de haddii kale qofkii u ogaado marka uu dhinto in laga dhaqaaqayo wixii ciyaal ahaa iyo dadkii uu kaga tegay caalamka isla dagaalami maayo wuxuu odhan doonaa maya kuwanaan sii wadaya xaalkoode bal idinkuna halkaa kale sii wadwada bu odhanaya waayahay taasi waa fayi waxa haddaba marxaladaha loo gudbayo waa ilaa afar arrimood baynu odhan karnaa marka cadowgii laga food qaado waxaa ka dhalan karaa afar arrimood mid waxa weeye in laga guulaysto waa tan aynu marayno imika oo wixii laga helayna loogu magac bixiyey qaniimad ama loogu magac bixiyey maxay fay ka labaadna waxa weeye inagoon ka guulaysanin ayaa ay gacan taageen ilaa way dhacdaayoo marka had iyo jeer ummaduhu ay arkaan in haziimad iyo jabitaan uu yimaado way isdhiibaan marka gacmahay taageen waxay dhahan waxaanu ogol lahay hudna heshiis baanu ogol lahay macnaha in cahdi iyo ballan nalala dhigto aanu nabadgelyo bixino inaan nabadgelyo bixino muddo intaa la eg ayaa cahdi lala dhigan karaa siduu nabiguba calayhi salaatu wasalaam kuwa gaaladaa ula heshiiyey sanadii lixaad nimankii quraysheed dee heshiis toban sanaa buu la dhigtay inkastoo dee markii dambey jebiyeen uu xereeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka dabeedna magacooda waxaa loob loo bixinaya almucaahaduun kuwii cahdiga lala dhigtay iyo ballanta suuratu tawba qaybaheeda hore haddaad akrido mawduucaasee aada ugu nuuxnuuxsanaysa umadaha kale cahdiga iyo ballanta lala dhiganayo waa xabad joojin mudaysan iyagoo halkooda jooga ayaa cahdiga lala dhiganaya ta labaada ka dhalanaysa waxa weeyaan cahdu dimna aw caqdu dimna in ay yidhaahdaan warnimayo waxaanu ogol lahay inaanu mujtamaca muslimiinta dhex joogno oo xuquuqda ay leeyihiin aanu yeelano wixii dee islaamku naga reebo mooyaane annaguna wixii xuquuqdayada aanu yeelano muwaadinka labaad aanu noqono macnaha dimada waxa la adima waa dad baaniyaaliina oo dhex jooga dadka muslimiinta ah oo axkaamtoodu sidan soo socota ay noqonayso qaybta saddexaad waxa way qaybta loo yaqaano almustamaniin dar la is-aamino dad amni la siiyo amni nabadgelyo la siiyo kuwa iyaga xaalkoodu ma badna caqdiga noocaasahe masalan cuquudda hore haddii uu yahay mucaahadka iyo haddii uu yahay dimiga waxaa bixin karaa taliska muslimiinta ayaa arrimaha noocaasa geli kara heshiiska noocaasa laakiin heshiiskan ah musta'manka dadka muslimiinta shaksiyaadkoodu way geli karaan waxaana u kala farqiya goorta qofkii la odhanayo waa musta'man oo amni baa la siiyey waa qof ama laba ama saddex dad noocaasoo gaalada ka mida wey markaa mid inaga inaga midihi amni wuu siin karaa waana loo daynaya ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم مدامت المسلمين توامد كليها وكأوها سيئة لو تحكي كليها يا أبو حديث كشيئة أسوامي لكن حق أمالها مجتمع شخصيات كون إن أي قلان بلنوي أو قيبة قالنا كمد أي بحيان لأنه واحد فقاد اللي ينتهى وحكو عرض المياديات أدوك الإسكاء ودن هذا البو شخصي قال إلا قال كرابة هشيف ama qaybadanoo gaaladii qabaa'il buu la geli karaa shaksiganna qaar kaleu la geli karaa dabeedna halkaas waxa ku cafilmaya ahde jihaadkii baa ku cafilmaya iyo siyaasadii sharciga ahayd ee dadka muslimiinta ay lahaayeen waxay iyaduna markaas istimaanka ka faa'iidaysan kara amniga noocana rususha oo dadka fariin had iyo jeer messageka iyo fariinta sida iyaguna amnigay ka faa'iidaysan karaa haday gaalada ka yimaadaan oo waktigaa lasoo diro inta ay fariintaa gudbinayaan iyagana waa waa la daynaya waana la celinaya waxaa mustaamaliinta ku jira qaar ama wafti ah ku yimaadeen dalxiis ama ha ku yimaadeen diraasad ay dacwadda u yeelanayaan iyaguna hadday yimaadaan mustaamaliinta unbay ka mid yihin kuwa nabadgelyada la siinayo ilahay baa wuxu uhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون mid gaalada kamid ah hadduu ku yimaado nebi maxamedow magan sii xataa yasmaca kalaam allah ilaa diinta uu dhagaysto oo islaamka iyo mucaamaladiisa wanaagsan uu dhadhamiyo oo dhaqankii akhlaaqda dadka muslimiinta ay leeyihiin iyo wanaagooda oo arko intaa kadib uma abliqhu ma'mana halku ku aamin noqonayo u celi oo dib u celi markaa waa dabcan cilmi lahayna waa ummad xuurtaysnaydoo shaydaanka iyo ehelkiisa u xidxidhnayde ba waxa ka furfurmeene ilaa inta islaamka wax ka arkayaanay faa'iidaysanayaan amni c marka musta'man kaa gaarka ah ee maamulka muslimiinta waa u noqon karaa wuxuu u noqon karaa oo kale shaksiyaadka muslimiinta sidii dee cali walaashiiba umuhaariba nin gaalada ka mid oo cali uu doonaya inuu dilo ayay tiri waa lamasaabtaan anaa magan geliyey kolkaa calina wuxu i magan gelin karay sida wadaalina waan dilaya nimanka mufsid bu ahay haddii ay nabiga u sheegtayna calayhi salaatu wasalaam waa ki ilahay ajarnaa man ajarti ya umahani mar haddaad magan siisaan ana siina xaaladahaasay uqaybsamayaan muxaarib iyo mucaahad iyo dhimi iyo musta'man afartaa qaybood baynu kasoo qaadan karnaa marka laga yimaado dee kii munhazimka ahaa ee shabay ee laga guuraystay waa natiijooyinkii dagaalkii iyo colaadii dhex martay dalka muslimiinta iyo gaalada xafiiltankii hubaysnaa iyo gacanka hadalkii natiijadii ka dhalatay kuwaasay noqotay marka wuxuu u banbaxay isaga oo kuwa kale ka soo gaabsanaya in uu u gudbo kuwa ka ugu muhiimsan oo ah dimiga ka loo yaqaano heshiiska dimiga baaniyaal baynu ku tilmaami karnaa malaaku dadka muslimiinta dhex deganaa ee iska dhex jooga kaasaynu inagu aragnay baaniyaalka noocaas ee dadka muslimiinta dhex degan iyo axkaamtiisu maxay noqonayaan dibu ka warramay marka waa cuquudii mid kamid a waxa uhi wa sharaa'idu wujuubi ljizya cashuurta goorta ay waajibayso shuruudaha loo xidhayaa waa khamsu khisaal shan wey goorta qofkan maganta noocana la siinayo heshiiskiisa loo yaqaano caqdu dhimma waxaa laga qaadayana la yidhaahda jizya iyo cashuur shan shardi waa in laga helaa qofkaa albuluuqu waalcaql qof qaangaaroo miyir qaba waa inu waalxuriyatu wadhukuura waa inuu yahy qof xora oo addoomaa waxba lama weydiinayo gaalada waa inuu yahy qof lab dumarkooda waxba lama weydiinayo wa an yakuuna min ahli lkitaab ahlu kitaabkana waa inuu ka mid yahay yahuud iyo nasaarada sidaas in arrinku u dhacayo oo dee heshiiskaas lala geli karo cashuurtaana laga qaadayo waxa u daliila aayadda sagaal iyo labaatana kusugan suuratu tawba ilaahay gaalka abuuray islaamkana abuuray mid walba iyo xaqaaqiisa ogaabaa kaa dhigay ilaahay baa wuxu uhi qaatilu ladiina laa yuuminuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaq min aladiina uutuu lkitaab xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saafiruun la dagaalama kuwaan ilaahay iyo aakhira toonan rumaysnayn aan xaaraan ka dhigaynin wuxuu ilaahay xaaraan ka dhigay aan ku dhaqmaynin diinta islaamka ee xaqa ah kuwaasoo kamida kuwa ahlu kitaabka yahuudda iyo kiristanka ilaahay cashuur bixinayaan oy gacan ka dhiibayaan lama ogola inay cid usoo dhiibaan ilaa ay cashuur bixinayaan wahum saakiruun iyadoo laga xoog badan yahay oo bulshada islaamka ku dhex nool sidaasaa uu tilmaamayaa xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugani ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diray abaa cubaydata bna aljarax baxrayn meesha la idhaahdo u diray isagoo ya'tii bijizyatiha dadka halkaa degana heshiiska lala qorto ayuu kasoo qaadaya cashuurta arrin cadliga weeye runtii qofkan marka la idhaahdo waa dimi waxa uu leeyahay xuquuqda dadka muslimiinta ahi ay leeyihiin wixii aan ahayn dee waxa qofka muslimkaa u gaara ee caqiidadiisa daraaddeed ugu gaara haddii ay tahay in laga ilaaliyo cadowga oo aan cidi waxba yeeli karin haddii ay tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii haddii ay tahay baahi haddii ay ku dhacdo in la daryeelo oo dhaqaalihii bulshada islaamka wax laga siiyo xuquuqdaas oo dhan buu leeyahy amnigii caafimaadkii waxbarashadii intaba waa yeelanayaa qofkani bulshada islaamka dhex degani sida sharciga loogu xukumayo qofka muslimka ah ee maxkamadaheenu ay ugu xukumayaan ayaa isagana loogu xukumaya markay caynkaa tahay ee dakliga intaa la-eg ummaddaa uu gelayo waxaa u dheer inaan la weydiinay seko seko la weydiin maayo leannahu sekadu dee shuruudaheedu waxaa ka mid ahaa cidda seke laga qaadayaa inuu maxay yahay muslim inuu qof muslima yahay waxa berber taagan qofkii muslimka ahaaye isagu sekada bixinaya ee weliba aan la cash aan la sakaynaynin faa'iidadiisa lama sakeynayo macaashul macaash laga qaadi maayo qofka muslimka ah ee waxaa laga qaadaya maxay ilaa ra-sumaalkiisaa la sakaynaya ila islaamku sekada wuxuu kaa qaadayaa faa'iidadii iyo iyo ra-sumaalkii labada waa la sakaynaya ee faa'iidadaadiiyo qura lama sakeynayo markay caynkaa tahay ee isagii aanu saka bixinayn dakliga intaa laeegana inaga gelayo hala daayaa la odhanaya wina raadsanaya dee dariiqo markaa uu kula dheelitirma kula dheelitirayo lagu dheelitirayo qofkan muslimkaa ee sekada laga qaadayo weeye jizyadani markaa cashuur buu isagu bixinayaa kolka cashuurtaasoo runtii ixsaankii iyo samafalkii iyo dabacsanaantii islaamku uu ka muuqdo oo ah waxaa laga qaadayaa un dadka ragga waaweyn xaaladooda ay caadiga tahay een naafada ahayn een fuqarada ahayn macnaha waa qof wax haysta oo dee qof weynan wey laakiin kii waalaiyo kii naafada ahayo dumarkii iyo kuwa lagama qaaday waxay markaa ugu jirtaa haddaynu soo gaabino waa sekadii qofka muslimkaa laga qaadayay ayaa iyagana laga qaadaya marka madaakishii waa masaadirtii dhaqaale ama ilihii dhaqaale ayaa aynu maraynaa ee dadka muslimiintaa soo gelayay iyo baankooda iyo wasaaradooda dhaqaalaha soo gelayay ayaa ay tahay halkan aynu maraynaa haddii ay ta fayi iyo qaniimadii iyo sekadii iyo jizyadii intoo dhamiba marka tabarucaad kale aan la gaarin waa dakligii dadka muslimiinta ah ay usoo hoyanayeen wey waxaan oo dhami ay wax ku kala wadayeen taasoo umuurtii caamkaha iyo tii gaarkahaydba lagu daberi doono waxaa laga yaabaa inay nala joogaan masalan dadka maganta la siiya dadka muslimiinta dhex degana dimiyiinta loo yaqaano asxaab aljizya inay noqdaan milyan qof dabeedna kala badba maati ka dhig shan boqoloo kun ayaa markaa wax laga qaadaya inta kalena waa laga dhaafaya hadday kasii bataanna waa halkeeda mid walba waxaa laga qaadayana wn waa kan xusi doona laakiin shuruuduhu waa kuwa shuruudaha waa in laga helaa cumar qoraal buu u sameynayay gobolada markaasaa waxa uu lahaa allaa yadribu ljizyata cala anisaai wasibyaan maatida dumar iyo caruur waxba iyaga cashuurha weydiinina dakliun baynu ku bixinaynaa kharash lama weydiinin ahlukitaabki anaa kharashun baa la gelinaya dakli maledan ahlu kitaabkii waa inuu kamid yahay buuri aw amase minman lahu shubhatu kitaab dad kitaab wax u eg leh kitaab wax u eg sida kuwa majuusta ah oo kale oo waxa ay iyagu sheegtaan inay nebi shiif iyo wax kitaabkiisii haystaan nebi shiif kitaabkiisii inay haystaan bay yala sheegtaan adigu laakiin mas'aladani masale culimadu ay isku waafaqsanyiin maha maalikiyada iyo aimo badanida waxay tilmaamayaan gaalada dhammaantood in arrintan cashuurta laga simayo oo kuwa sanamka caabuda iyo kuwan majuustaee dabcaabudka iyo kuwa ahlulkitaabka ah iyo intaba haddii la idhaahdo oo sawtan aayaddu sheegtay cidda cashuurta laga qaadaya inay tay ahlukitaab min aladiina uutu lkitaaba waxaay culimo badani ku taxliilinayaan masaladaa dee kolkii aayaadkani ay soo degayeen sanadii sagaalaad bay hayde waa waktigu xoreeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwii sanamka caabudi jira o dhan jaziirat alcarab uu kasoo hoyda ee yurub uu ka dagaalamayay bay ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa waktigaas wakti ay iyagu xoroobeen bay aday ee kuwanaa lagu jihaystaa marka waxa ui waa aqalu ljizya cashuurta waxa u yar horta aw miman lahu shubhatu kitaab shubhatu lkitaab macnaha kitaab rasmi aynu ku ognay ma jireen laakiin waxa ay sheeganayaan inay kitaab haystaan marka siday u dhaqmayaan in kolka loo yaro eego kitaab baa markaa shubhadii ka muuqanaysa rasuulkuna sala llahu alayhi wasalam cabdiraxmaan ibna cawf saxaabiga la odhan jiray buu diray waa sida uu tilmaamayo xadiidka ana cumara radia allahu canhu lam yakun liyaakhud ljizya min almajuus xataa shahida cabdiraxmaan ibna cawf ana nabiya sala allahu alayhi wasalam akhada min majuusi hajar cumar bin khadaab baa iska dhaafi jiray kuwan dabcaabudka ah oo kama qaadi jirin cashuur laakiin cabdiraxmaan ibnu cawf baa u sheegay o i war nimanka meesha hajaro la idhahdo degana dabcaabudka ahaa majuustii wuu ka qaaday nebigu sidii buu kaga qaaday iyagana wa aqalu jizya cashuurtan haddaba laga qaadayo dadkaa gaalada ah dinaarun fii kulli xawl sanad walba waa hal dinaar qofkii wa yukhadu min almutawasit qofka hayntiisu ay dhexdhexaadka tahay waxaa laga qaadayaa dinaaraani laba geni waa lacagtii la isticmaali jiray wey dinaarka ee dahabkahay wa min almuusiri qofka waxaysana arbacatu danaaniir afar dinaar baa laga qaadaya midkiiba afar geni wayajuuzu waxaa banaan an yushtarada calayhim diyaafa an yushtarada calayhim in shardi looga dhigo marka heshiiska lala qoranayo nimankaa ummadaha kale in shardi looga dhigaa iska banaan iyadoo ay ka dheeraad tahay cashuurta addiyaafatu martigelinta sooriyada dadka muslimiinta ee safar kusoo mara inay sooriyeeyaan fadlan iyadoo ka dheeraada can miqdaari ljizya cashuurta qadarkeeda iyadoo ka dheeraada ummadda da had iyo jeer xagga haynta ma sineen iyadoo taa islaamkuna uu tixgeliyey waxaa la yidhi dadka aan markaa hayntoodu badnayn ee wax yar haysta sanadkii hal dinaar oo kaliya ha bixiyo ka dhexdhexaadka ahayna laba dinaar ka hayntiisu fiicantae qaliga ahayna afar dinaar oo markaa isagun la weydiinayo caruurtii iyo dumarkii iyo naafadii iyo dadkaasoo dhan laga dhaafo iyo xataa kuwaan waxba haysanin laga wada dhaafo dabeedna dahabka udhiga dinaarkuna waa maxay bishii dinaarkaa sanadka dhan la weydiinaya waa imisa waa afar garaam alahaa ugu dhawaan afar garaam wey ti afar garaam maxaa la odhan karaa wax aada u yar wey haddii dee masalan lix iyo toban garaamba la weydiiyo taasirkoodii cumuumiga ha ugu weynaa dee miya ku badan qofkii innaga dee boqol kun oo dollar haystay intee oo sakaabaa la weydiinaya kii intaa haystay waxaa lix iyo toban garaam oo dahaba keen aada bay u yarta waaya laakiin kolka loo eego dadka muslimiinta ah dee dakli weyn bay noqonaysa shanta boqol kun oo qof ee la idhaahdo heshiiskana sidaas uula baranayay cumar bnu khaaab radia allahu canhu iyo nebiguna nebigaa dee uga sii horreeya heshiiska dabcan cidda laga dayanaya waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa calaa diyaafati man mara bihi min almuslimiin horena waynu usoo sheegnaa waxaynu arrimahan marka aynu ka waramayno dowla dowlad islaam oo dee qawiya oo wujuudkeeda leh oo muuqaalka leh ayaa mustalaxaadkan iyo eray bixintan iyo si ay ka dhex fulayaan laakiin dee mid iyadii cashuurta laga qaadayo oo bacdantoodii la dhuuqayo iyo baatroolkoodii oo qaarna kayd yihiin qaarna imika la fuugsanayo craaqiyad imika la fuugsanay waa laga yaba ina inaguna kayd jeerka laynagu rito ay tahay meesheenanina batrool baynu leenahay baynu ku faanayna inay iyaduna kaydka tahay oo laleeyahay iska daboolata halkaa yarna is haysato ilaa in kaydka iyaduna noqon doontahay taa kama hadlayna laakiin waa dawlad wujuud leh oo awoodeeda leh oo siyaasadeeda leh oo haybadeeda leh ayaa arrimahan o dhan laga warramaya waaya waxaa kaloo mulaaxadada iyo kala jirtaana ay tahay islaamku ma qaado cashuur rartagsigaas ama shaksiyaadka ama maalka laakiin dakligiisa iyo meelaha wax ka soo baxaya waxa weeyaan meelaha aynu soo xusnay haddii masel qaniimadii iyo fay-ii iyo wixii macdantii iyo batroolkii iyo maxaan ku laha jizyadii iyo wixii o dhan yaraadaan dadka muslimiintaa waxaa loo furayaa majaalka ah tabarucaadka inay tabaruc bixiyaan ayaa kolkaa loo furaya amaa baashan cashuurta iyadu dawladaha casriga arin ay soo kordhiyeen weeye galaal marka culimada ay isweydiinayaan culimada dhaqaalaha ee muslimiintuna iyada iyo xukunkeedana dee laba qaybood bay ugu qaybsaneen oo qola yidhaahda ma banaano qaadideeda iyo kuwana me way banaan tahay bishuruud haddii shuruud la helo shuruuddaas oo ah runtii lagu soo ururin karo in dadka laga qaado laguna celiyo kaalintay sekadu galaysay maxay ahayd waa sadaqatun tuukhadu min agniyaahim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim xikmadiibaa sidaa sekadii loo jideeyey waa maal laga qaadayo maalqabeenka laguna celinayo fuqarada kay laa yakuna dullatan bayna alagniyaai minku si aanu dhaqaaluhu sadaqad qula unu dhex wareegin ee cid waliba calaf uga hesho haddaba dariibada baasha dariibada la idhahda iyo cashuurta dariibaa loo yaqaanaaye waxa iyaduna la qaadi karaa bay leeyihin haddii bulshada laga qaadayo kuwooda waxaysta kuwa kalena lagu celinayo ama iyagii uun danahoodii ku dib loogu celinayo aliyugsa alcaari si qofkii qaawanaa u dhar u helo waliyaaman alkhaaif kii cabsanayana uu amni u helo waliyashfa albariid kii bukayna loogu daweeyo waliyatacalam aljaahil kii markaa jaahilka ahaana uu wax u barto waa danaha guud haddii dib loogu celinayo laakiin haddii ay dee nidaamyo kale iyo shaksiyaad ay adeegsanayaan marka iskuma khilaafsana inay xaaraan noqonayso halkaastaa markaa taana waxay u keenaan aathaar mucaawiye iyo cusmaan laftiisa ay ka soo arooriyaan in waxyaabo dariibadaa u eg la qaaday oo danaha guuda muslimiinta dabeetana la gelin jiray ayay usoo qaadaan laakiin asalba marka la eego dhaqaalaha muslimiinta iyo masaadirtiisa iyo meelaha uu ka soo baxayo waa khayraadka faraha badan ilaahay ummadda dhex dhigay dhaqaalahooda iyo maalka markaas dee ukaysana dabeecadooda ay ka helayaan iyo dee waxa umadaha sheeba ay ka kasbayaan waayahay marka martidiina waa taas cumar bin khadaabna markaa saas oo kale u heshiiska kula galay inay martidana bixiyaan miyay marmarsoonayeen si ay ka noqotayba gaaladii waa soo coday waxay idhahan war cumarow dee waa taa tidhi dariibana hala bixiyo oo qofkiiba intaa ha bixiyo kii waxaystiyo kii kaleba martigeliyana hala bixiyo lakin waxaanu ku sheegaynaa dadkii musaafiriinta ahaa muslimiintana soo marayay dee marka ay noo yimaadaan wuxuunay odhanayaan bay dhahan war martigeliyada iyado ha noqoto dee adaad hilib nafsiiya unbay odhanayaan bay mayna maalin naloo qalaa ama digaag noo soo qala marka dee digaagii iyo aligii naga dhameeyey bayna cumarow marka dadka maalaha sida noogu ballamiyey war maya maya bu uri nimanku yay idinku xeel dheeraanayn waxa aa wax ka cunaysaan wax ka siiya martigelyadeedu waxa weeye waxay idinku markaa cunaysaan un inaa wax ka siisaan laakiin inay idin atooreeyaan oo awoodda islaamka ay ka faa'idaystaan oo idin tuujiyaan lagama aqbalayo maya heshiiskii intaas ugu kabo lifaaqaas ugu sameeyey waay wayatadamanu caqdu zid caqdu ljizyati arbacata ashyaa heshiiska noocani ee gaalada lala gelayo ee lagu nabadgelinayo ee xuquuqdan ay ku yeelanayaan waxau yeelanayaa afartan arrimood an yu-addu ljizya waa inay cashuurta bixiyaan ko wa an tujraa calayhim axkaamu lislaam axkaamtii islaamkana waa in lagu fuliyaa dadkeena lagu fulinayay walaa yadkuruu diina alislaam diinteena islaamkana waa inaanay ku sheegin ilaa bikhayr wax wanaagsan mooyaane wax kale waa inaanay ku sheegin walaa yafcaluu waa inaanay samaynin maa fiihi dararun cala almuslimiin muslimiinta wax dhibaato ku ah waa inaanay keenin afartaa arrimood baa laga rabaa goortay xuquuqda yeelanayaan la ilaalinayaan la ilaalinaya nidaamkan waa inay yeeshaa haddii nidaamkan la waayana dee heshiiskii baa buraya ko maalka waa inay bixiyaan sida qofkan muslimka ahba inuu sakada bixiyo mooyaane inuu diida aan looga yeelay iyagana dad wuxuu isku ogyahay ma xumee waa inay bixiyaan wixii lagu xukumo axkaamta islaamka waa in lagu fuliyaa axkaamta islaamka macnaha diin baanu lahayn oo caynkana eedo soconayso waa rasuulku sala allahu calayh wasalam qoladii yahuudda ahaa ee madiina u heshiiska la galay ee deganay laga kala sinaystay inuu xeer ciqaabeedkii sinada mariyey soomaynu soo marin ha waataynu soo marin labada muslimiinta ama kol haddii xeer ciqaabeedka la marinayo ha la mariyo waaya waxa markaas axkaamta lagu fulinayo ay noqonaysaa wixii la xidhiidha dhaqaalaha iyo cuquubaadka ayay noqonaysaa oo masel dhaqaalaha oo kale de waa inuunaya waxay ku isticmaalayaanay dadka kula mucaamilaya waa inaan ribadii yeelanin ribadii waa inaanu yeelanin iyo qishka waa inan ka joojiya siya dadka muslimiinta aba loogu diiday sidoo kale cuquubaadkan dadka muslimiinta xaq loogu leeyay iyagana waa la marinaya laakiin wixii la xidhiidha ashacaa'ir atacabudiya habka ay u cibaadaysanayaan waxyaabihii la xidhiidha iyo cuntooyinkooda iyo wixii la xidhiidha xor bay u yihin waa inaan isa ummadda sanka ka gelgelinin shaaricana soo dhigin oo aanay la jahrin hadday khamri iyo doofaar cunayaan ha qabsadeen haddii ay waxoodii salaadahoodii yaryarka ha wadwadayaan meelaha ha ku wadwadeen hoose taa looma diidayo inay si gaara u cibaadaystaan ama cuntooyinkooda iyo waxooda si gaara u qaataan marka wixii dhaqaalaha la xidhiidha iyo xeer ciqaabeedka ummadday kala simayn taasi waa taa wey sidaasaana markaa dee lagu jamcinaya aayaadka mawduucan ka warramaya shardiga saddexaad waxa weeye waanlaa yadkuruu diina alislaam ilaa bikhayr diinteena islaamka waxaan wanaagahayn inay ka sheegaan ma ogolin hadday rasuulka caayayaan sala allahu calayhi wasalam ilaahay caayayaan dicaayad abuurayaan warbaahin balaayo baasay ka faafinayaan ay keenaan waxa weeye markaa intaqada shardu lcahd ballantii way buraysaa marka ballantii way jabaysaa waxa shardiga afraad waa dee gaalkiibaa saa lagu leeyay maxaad umalay mid islaam sheeganayna gaalkiibaa laga diiday inuu diinteenii aflagaadeeyo ama dacwadii hor joogsado ama kristankiisi iyo balaadiisi uu faafiyo hadduu taa la yimaado caqabkiisi waa buraya dee mid muslimana iska daayo la yidhaahdo isagoo ilaahay iyo diinta caayowna dhex joogaya waa murtad axkaamtiisii soo araga walaa yafcalu maa fiihi dararun cala almuslimiin muslimiinta wix dhibaato kuwaa lagama yeelayo inuu keeno waxaadee kamid noqon kara inuu keeno basaasiintii oo ay isu rogaan dad sahanah oo cadowga markaa dagaalku inaga dhex socdo ay sahan u noqdaan waxyaabahaasoo dhan ama ay had iyo jeer kuwo balaayooyin ka dhex faafinaya dadka muslimiinta akhlaaqdooda bedelaya ayna dhex keenaan kuwaasoo kale lagama yeli nooc kasta ha haata dhibaatada mid akhlaaqeed mid diineed mid dhaqaale dhib bal kol haddii ay ku wadaan dadka muslimiinta laga yeeli maayo waana arrimaha uu ku buri jiray heshiiskii yahuudda uu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam qoladii madiine joogtay yahuuddaha waa kii nebigu la heshiiyey ilaa magta aan wada bixinabaa lagu heshiiyey mararka qaarkood waxyaabaha uu ku buri jiray waxay u badnayd kolba balaayaa soo haraaciyaysoo waxay arkaan un gaaladiiyo isuu doonayso waxay dhahan war ka hari kali mayna maanta waa jaanayse aan la riixno waatana waa la soo duulay oo waa la buufinayaa maxamed iyo colaalkiisiiye aan la riixna un bay odhan jireen dabeetana markaasaa la jabiyaa colki iyaguna halkii unbay sidii dhagaxaanta soo fadhiistaan markaasunbaa iyagana lagu habsan jiray saasa arrinkooda inta badan uu u dhici jiray waxa uhi wayucrafuuna waxaa lagu garanayaa nimankaa baaniyaalada dadka muslimiinta dhex degan dee ummadda sidii xuquuqdoodii oo kale la siinayo bilubsi lkhiyaar qaydka ay xidhanayaan wa shaddi zunnaar iyo shakada ay labisanayaan wayumnacuuna min rukuubi alkhayl fardaha fuulidoodana waa loo diiday waa kaafiya kala dheeri alcaalamkaa laga warramayo iyo iyo sida iminka meeshu tahay gaariga ugu cadbay fulayaan guriga ugu quruxda badanna way ku jiraan waxa ugu wanaagsanna iyagaa leh dadka kale u shaqaynayaana qaxwahay leeyihin saasa iminka isu rogtay laakiin wuxuu kuleeyahy berigaa hore awooddu jirta islaamka haybadda uu lahaa waxay xidhanayaan wax la yidhaha khiyaar khiyaarku waxa uu ahaa sida ciidamadan baanboydu bahal dheero ay xidhaan sooma ad arago ama cadaana ama casaana oo jeeni qaartaan waa jeeni qaar noocaasa amaba bar meel lagaga tolayo un shaarkooda iyo qamiiskooda barcad ama barcas shayga ilan dadki waa isku wada midab markaa ma la garan karo gaal iyo islaamku uu yihi hadii halkaad ka odhan lahayd ama aan wax wada cunna ama aad tixgelin lahayd xaaladihiisa de si qof muslim aad utixgelin ama ad odhan lahayd badayna tugi si aad u garatay wuxuu yahay calaamadaasu lahaa zunaarkuna waxa wey shakad ay dhexda markaa bahal beelahoo dhexda ay ku xidhanayaan kaasaa la waxyaabahaasaa lagu garanaya waxaana loo diidayaa in dadka muslimiinta ah waxyaabaha ay ku faanaan ama dheeraadka u leeyihiin ama inay markaa dee dad ismuujinaya noqdaan wayumnacuuna min rukuubi alkhayr waa fardaha fuulidooda gaadiidka hoose iyo dameeraha iyo buquulka iyaha iska fuuleen waay balabto wey subxaan allah wuxuuna culimadu ka duulayaan inkastoo laga yaabo masalooyinka noocana in qaarkood ka doodaan waa faham ay ka qaateen aayadda ilaahay wey xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ee ilaahay abuurayba wuxuu kuleeyahy wahum saakiruun iyaga oo dullaysan marka dulligani muxuu yahay tii dulligii waa dulli macnawi ay qaarkood leeyihin ee nimankii kol haddaynu xukumayno sharcigeenniina uu xukumayo dawladdii islaamka ay dhex joogaan dee intaasay ku dulaysan yihiin naga daayada qaarkood leeyihin qaarna waxay leedahay dulligu dusha ha ka yara muuqdo dulliga dusha waxaa ka arkoo shakada iyo barcad iyo gaadiidka uu qaar iska daayay iyo waxaa dulliga wahum saakiruun kol hadduu ilaahay yidhi waxa laga arko laxba ka garan mayna nin santaagayo cerkaa marayo daarta u dheerna leh gaadhiga u cadna wata magaal baa mise waa islaamma kala garanayna saakiruuntii kama muuqato ma muftakhiruun wa mutakabiruun baa muuqanaysa inay isweynanayaan marka ifka wax uga soo baxaan bay qaar leeyihin labada aragtiyeedba waa jirta waa fahamka aayadda waay taasaynu kaga gudubnay markaas sidii loola tacaamulayo siyaasadii dabadda un weyn waa siyaasadii dabadda dadka muslimiinta umadaha sheeye say ula dhaqmayeen intii kale aanu sheegina kii lasoo diray fariisidaha iyo wufuudii iyo musta'mankii iyo kuwaana wax ka nirdiri intaasaynu kaga gudubnay mawduucaas oo dee runtii muujinaya uun fiqiga islaamiga ah iyo inuu wax ka yidhi dhinacyo badan oo uu ka mid yahay qaybta awoodda dadka muslimiinta ay yeelanayaan iyo siyaasadooda khaarijiga ah ayuu ka yidhi inaa wax ka ogaan kitaabu saydi wadabaaix halkana waxa uu ku sheegayaa kitaabkii ugaada iyo waxa la gawracaya ashayd wadabaaix balalka aan ku dayno daris cusubbaa bilaabmayo markaa sidii waxa la gawracaya iyo shuruudaha uu leeyahay iyo ugaadha maxaa xalaal noqon kara maxaase xaraama arrinkeedu se intuu dhacaya wallahu aclam